ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kastaa marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kow iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada ah yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol lixdan iyo saddexaad oo xiriir ah khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo aad u fara badan oo ka dhashay dabka gubaya magaalada los angeles ee dalka maraykanka dhimasho iyo dhaawac ka dhashay isbuurasho ka dhacday magaalada dimashaq ee dalka suuriya ciidamada suudaan oo kooxda r s f kala wareegay mandiqad dhacda bartamaha waddankaas mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo fuliyey weeraro askar badan ay ku laayeen hub iyo gaadiidna ay ku furteen sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca yuhuudda ah ee la xidhiira barakaca ay ka samaynayaan dhulka falastiin oo sii xoogaysanaysa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa xagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol lixdan iyo saddexaad oo xiriira iyadoona ciidamada yuhuuddu ay geesteen gabadfalla hor leh saacadihii lasoo dhaafay haddaba urarkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeya dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka go'doonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo saddexaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimaha afartan sideeddii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xaaladda guud isbitaalka alcawdi ee ku yaala waqooyiga marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyno duqiimaha ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaadiya dhulka muslimiinta ee marinka khaza isla markaana ka geysanaya duqiimaha wuxuushlimada ayaa waxay saacadii lasoo dhaafayee maanta ilaa maalintii shalay oo jimco ahayd ay weeraro kala duwan ka geysteen meelo badan oo ka tirsan marinka khaza habeenkii xalay ciidamada yuhuudda duqaynay ka geysteen marinka khaza ayaa waxay soobtay inay shahiideen dad badan oo shacab ah isla markaana ay dhaawacmaan kuwo kaleed fara badan waxayna duqayntan si gaar oo beegsatay dad shacabba waan waxba galabsan kooxaha gurmadka reedka ayaana waxay sheegeen in ciidamada yuhuud ee duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza gaar ahaan dabaq weyn uu la degan yahay oo ku yaala gagaarka masjidka shamciya ah waxaana halkaasi ku sugnaa xilliga ay duqayntu dhicisay dad aad u fara badan oo barakacyaal ah iyadoona duqaynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday saddex ruux oo barakacyaasha ka mid ah halkii ay jiraan kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidaas la mid ah ciidamada yuhuudda waxay duqayn kale ku garaaceen dabaq kale oo isna ka agdhow masjidka alkanzi oo ku yaala xaafadda anramaal ee magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale madaafiicda goobta ku garaaceen guri ku yeelay xerada albureji ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas ku shahiday dad badan oo shacab ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleodu fara badan galbeedka magaalada rafax ayay sidoo kale ka geysteen duqiimo kale oo loo adeegsaday madaafiicda goobta waxaana duuqiimahaasi loo adeegsaday madaafiicda ay sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kale guri ku yaala bartamaha marinka khaza waxaa laga soo tebinaya in ciidamada yuhuudiya ku garaaceen duuqiimo xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shaheeday shan ruux oo shacab ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad fara badan dadka dhawacida qabayana waxaa la geeyay isbitaalka shuhadaawu laksa ee ku yaala bartamaha marinka khaza ila warido maxaliya ula hadlay wakaalada wararkii anaadol ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuudi ee duqiimo ku beegsadeen dad shacaba oo iskugu yimid halka loo yaqaano yarmuug waxaana duqinta halkaasi ka dhacday ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira xerada nuseeraad wariye ku sugan ayaa wuxuu soo tabinayaa in halkaas ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen weerar toogashaah oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ka mid a dadka halkaasi ku shahiiday wari ka tirsan wariyaasha aljaziira ee ka soo waramaya marinka khaza laguna magacaabo saayid nabhaan galbeedka muqayimul-jadiidisna waxaa laga soo warinayaa duuqiimo xagga cirka oo ay dad shacaba ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen madraso ku taalay xeradan ayaana waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weerar rasaaseen ah iyagoo sidoo kalena ku turay bamgacmeedyo madaafiicda goobta ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen isla xeradani waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen isbitaalka almacmadaani ay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duuqiimay ku shahiideen qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa iskugu jiray bukaanada iyo howlwadeenada caafimaadka halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale xaafadda shajaaciya ee waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duuqiimo kaloo sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ciidamada yuhuudu waxay duuqiimo kala duwan la dhaceen dad barakacyaalla oo tiindhooyin halkaasi ka taagtay waxaana duqiimaha halkaasi ka dhacay lala beegsaday dadka barakacayaasha la soo warinayaa inay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jiraa isku imaatin ku yaala isla magaalada khanyunis waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn uu ku shahiiday wiil dhallinyaro falastiiniya sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba ruux xilli caalamka oo dhan u isha ku haya halka uu kusoo gabagabubi doono dagaalka dabadheeraada ayay ciidamada yuhuudda ku qaadeen dadka shacabka aan waxba galabsan ee ku sugan marinka khaza islamarkaana ay u geysanaysa xasuuqyada joogtada ah weerarada kala duwan iyo goodoominta dhan weliba ayaa waxaa si adah looga deerinayaa in halis la geliyo nolosha dadka bukaanada ee ku sugan isbitaalka alcawdi ee ku yaala deegaanka talazactar ee waqooyiga marinka khaza wakaalada wararkii anaadool oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka oo lagu magacaabo maxamed saalax ayaa waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee gudaha isbitaalka iyo gagarkiisba ay ka wadaan dagaallo xoogan waxaana uu tilmaamay agaasimaha in ciidamada yuhuudda si joogta u duqeynayaan guryo ka agdhow isbitaalka alcawda islamarkaana ay gudaha isbitaalka kusoo tuurayaan bamgacmeedyo waxayna middaasi keentay inu dab xoogan ka koca hareeraha isbitaalka islamarkaana ay gubtaan guryo badan oo halkaasi ku yaala sidoo kale ay qalqal dareemaan dhammaan bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ee halkaasi ku sugan waxaanu agaasimaha sheegay xilliga uula hadlayay wakaalada wararkii anaadool in xaalka isbitaalka uu noqday mid aad u halis badan sababo ku aadan goodoonka joogtada ah iyo beegsiga bareerka ay ciidamada yuhuudda ku hayaan wuxuu sidoo kale tilmaamay saalax in isbitaalka ay iminka ku sugan yihiin soddon iyo sideed ruux oo bukaana ah iyo dadkii la socday iyo lixdan iyo saddex qofood oo shaqaalaha caafimaadka ka mid ah dhammaantoodana wuxuu sheegay inay go-doonsan yihiin islamarkaan aysan awoodin ay ka baxaan isbitaalka sababtoo ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa beegsanaya buu yidhi cid kastoo ka soo baxda isbitaalka ama isku dayda inay gudaha u gasho agaasimaha isbitaalka alcawda wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey in isbitaalkan uu yahay isbitaalka keliya kusoo haray waqooyiga kaasoo bixinaya adeegyada caafimaadka islamarkaana ay joogaan dhakhaatiir kadib markii ciidamada gumaystaha yuhuudda ay daawooyinkii xaloofiyeen dhakhaatiirtii ku sugnay isbitaallada kale ah alindunuusi iyo kamaal cadwanna ay khafaasheen sidaasoo ay tahay in isbitaalkan waxaad aad uga taagan caqabaad waaweyn oo dhan weliba ah isbitaalka alcawda ayaa ku yaala deegaanka talazactar ee dhacaciirifka fog ee xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxaanu hadda aad u wajahayaa nuqsaan weyn oo dhanka daawooyinka iyo adeegyada daruuriga u ahaa caafimaadka iyo dhanka kale aaladaha uu ku shaqeeyo isbitaalka agaasimaha isbitaalka maxamed saalax ayaa wuxuu sheegay in iminka ay adeegsanayaan koronto aad u yar maalintii oo dhan taasoo saacado qoral lagu isticmaalo qalabka uu ku shaqeeyo korontada ee loo baahan yahay waxaana uu sheegay in aad u adagta in la fuliyo camaliyaadka qallinadii dadka dhaawacyada qaba korontada oo yar awgeed si kastaba waxaa guud ahaan qidaaca goodosan ee khaza ka jira dhibaatooyin dhan weliba ah iyadoo ay ciidamada xaaqidiinta ee saynada yuhuudda ay kula kacayeen dadka shacabka ee abriyada ah xasuuqyo aad u daran oo ay ku shahiidayaan kumanaan ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmayaan takhriir ay soo saartay waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in xadgudubyada maamulka yuhuuddu ay ka wadaan marinka khaza uu gaaray halkii ugu sareeyey islamarkaana ay jebiyeen waxay ugu yeedheen qawaaniinta dawliga ah ee iyagu dejisteen iyagoona sheegeen maamulka yuhuudda ku kacay xasuuqyo ka dhan ah isbitaallada dadka shacabka ku sugan yihiin waxaana sidoo kale sheegeen in ciidamada ka amar qaatana taniyaa weegeysteen xasuuqyo kala duwan oo ay kula kaceen isbitaalada guryaha madaarista iyo weliba goob kastoo ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah waxaa sidoo kale taqriirka lagu sheegay in ciidamada yuhuuddiya dilal bareera u geysteen aqoonyahanada iyo dhakhaatiirta takhasuska u leh howlaha caafimaad haddaba xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaa ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqa ay geysteen ciidamada yuhuuda saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shaydeen ka badan soddon iyo kow ruux halkay dhaawaco kala duwan soo gaadhin kuwo kaloo aad u fara badan iyadoo xusad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhadaah iyo kuwo kaloo dhaawaco kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo sagaal boqol oo ruux halkay dhaawacudana marayaan ka badan boqol iyo sagaal kun saddex boqol afartan iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan taheen muddo afar iyo toban bilood oo socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda sida iskumidda u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuudda nisaar xandaraha u beegsanayso dadka barakacyaasha ah ugu dambayntii kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka godoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuuslimadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhudan iskugu jira kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagallah oo khasaare xooga lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka yuhuudda ayaa waxay weerar ku sheegayeen marinka khaza looga dilay askar iyo saraakiil fara badan kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada saynada yuhuudda ay ku ekeeyeen weerar aad u xoogan waxayna halkaasi milatariga saynada yuhuudda ku waayeen askar kuwo kalena waa ugu dhaawacmeen sidoo kale dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in weerar qaansi ama shiisha ay kooxaha muqaamada falastiin ugu dileen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli waa mid ku sugan xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxayna warar ku sheegayeen markii ay xabaddu haleeshay askarigani uu goobta ku qorbaxay ilawarido maxalli ayaa waxay sidoo kale sheegeen in dhawa qarasaas aad u xoogan oo lasweydaarsana laga maqlayey koonfurta marinka khaza ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale weerar noociya kula kulmeen magaalada beetxanuun oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn uga howlcaya iskoorimadyada u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaamada falastiin ciidamada maamulka dabadhilifka ee uu hogaamiyey maxamuud cabbaas iyo kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay sidoo kale isku fara saareen xerada jiniin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga maamulka yuhuudda waxaana halkaas looga itaalroonaaday ciidamada u carbisan maamulka gumaystaha yuhuudda islamarkaana adubaha ay yuhuudda isbuucyadii lasoo dhaafay u adeegsanayeen dadka shacabka ee ku sugan daanta galbeed
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ee qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay isbuurasho ka dhacday magaalada dimashik ee dalka suuriya isbuurashadan ayaa duhurnimadii shalay oo jimceed ka dhacday masjidka weyn al umawi oo ku yaala magaalada dimashik caasimada wadanka suuriya waxaa gudaha masjidka ka jirtay cidhiiri aad u daran oo ka dhalatay isbuurashada sababa la xidhiira munaasabad ay dad badan kasoo qaybgaleen oo halkaasi ka dhacaysay dhacdan ayaa waxaa sababtay inay halkaasi ku dhintaan saddex dumar ah iyo shan caruurahna ay ku dhaawacmaan carruurta dhaawacantay ayaa waxaa ku dhacay jabka xagga lafaha ah nabaro daran oo soo gaaray jirkooda iyo xaalad sooxudin ah ugu dambeyntii cisbitaalada ayaa loola caray dadka dhaawacyada soo gaaray si loola tacaalo xaaladooda caafimaad mar haddii ay dad badan isugu yimaadaan hal goob iyadoo ay suurtagal tahay inay dhacaan xaalado noocan oo kale ah waxaa habboon in la nidaamiyo dadka goobta soo xadiray si looga baaraandego xaaladaha ceenkan oo kale ah oo mararka qaar dadka qabsada dhacdooyinka ceenkaan ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay dunida si gaar ah meelaha ay bulshada isugu yimaadaan si gaar ah suuqyada masaajidda iyo goobaha dalxiisayaasha dhinaca kale khasaare hantiyadeed oo aad u fara badan iyo mid nafeed ayaa ka dhashay dabka gubaya magaalada los angeles ee dalka maraykanka kadib muddo afar maalmood oo xiriir ah oo weli holacaya dabka ka dhashay dabeelaha ayaa waxaa weli gubanaysa magaalada los angeles ee dhaacdo gobolka californiya ee waddanka maraykanka inta uu socdo debka ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba iyadoona guryahooda ay faaruujeen kumanaan dad ah sababo la xidhiira dabka oo kusoo wajahan halka kuwo kalena ay heegan ugu jiraan inay ka qaxaan guryahooda ilaa iyo haatan intay warbaahinta soo tabinayso waxaa dabkan ku dhintay ugu yaraan koob iyo toban ruux halka ay gebi ahaanba ku basbeeleen oo ay cardaadoqo ku noqdeen balaayiin dollar shirkad amerikan ah oo qiimeen ku samaysay dhaqaalaha ku gubtay los angeles ayaa qiimeen ku samaysay hantida inay u dhexayso boqol shan iyo soddon ilaa iyo boqol iyo konton bilyan oo dollarka maraykanka ah sidoo kale boqol saddex iyo konton kun dad lagu qiyaasay u dhashay dalka maraykanka ayaa lagu amray inay guryahooda ka barakacaan sababa la xidhiirta dabka oo soo gaaray guryihii ay ku dhuumaalaysanayeen halka boqol iyo lixdan iyo lix kunna ay diyaar u yihiin sidai ay u bixi lahaayeen xilli kasta oo ay halis dareemaan ay suurtagal tahay inay baneeyaan guryahooda taliyaha ciidamada biliiska ee magaalada los angeles ayaa sheegay in siddeed iyo konton kun oo guri ay halis ku jiraan inay gubtaan debkuna marba marka ka dambaysa dhul hor leh ayuu ku fidayaa warbaahinta caalamka ayaa bogagooda hore waxay ku daawacayaan saacad weliba khasaaraha adag ee gaaray dowladda maraykanka tiro suxufiyiin ah ayaa booqday magaalada los angeles ee cariga waddanka maraykanka gaar ahaan halka uu debka ka socdo waxayna dhammaantooda qireen in debkan ka socda dalka maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles uu yahay midkii ugu weynaa ee abid uu soo maro dalka maraykanka haddaan waxyar ka taabano siday warbaahinta caalamka ugu foogan yihiin debkan ka socda magaalo dalxiiseedka los angeles ee dhacda dalka maraykanka Now to Los Angeles, a city that is battling one of the largest wildfires in US history. The flames remain haddaba magaalada los angeles oo ah magaalo la dagaalamaysa mid ka mid ah dababkii ugu waaweynaa ee taariikhda maraykanka soo mara waxaa ilaayo iminka aan lahaynin boqol iyo siddeetan kun oo qof oo deganaa magaaladan ayaa laga daadgureeyey iyadoo uu debkan qabsaday guriyaal iyo dhismayaal koob iyo toban ruux ayaa ku dhintay debkan toban kun oo guri ayaa halis ku jirta iyadoo sidoo kalena ay wajahayaan xaalado adag iyadoo ay sidaan u tabinayaan saxaafadda caalamka khasaaraha tirabeelka ah ee maraykanka ka soo garay magaalada los angeles ee waddankaas dowladda maraykanka ayaa mar weliba isku dayeysa inay dado khasaaraha ka soo gaaray dabkan أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ مدينة لوس أنجلوس ترك منطقة بالاسيت debkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda magaalada los angeles waxay tagtay aagaan xilligan taaganahay oo burbursan iyo halaaga oo samad bixintu waxay baahiyeen in debka mar kasta oo ku dhaco jidkooda dhulka badan labaatan kun oo hegtar oo aagaan ah meesha waxaa ku jira dhismayaal iyo waxyaabo kale waxay tiradoodu ku dhowdahay kumanaan الحرائق كلما يقع في طريقها وعلى مساحة تزيد على عشرين ألف فدان في هذه المنطقة فقط بما عليها من مبان ومنشآت وعددها بالآلاف
dhinaca kale ciidamada suudaan ayaa kooxda arsf kala wareegay mandiqad dhexda bartamaha suudaan maalintii shalay oo jimcee dagaalo xoogan ayaa ka dhacay gobolka aljaziira ee bartamaha suudaan gaar ahaan deegaana hoostaga magaalada wadmadni ee xarunta gobolkaasi ilawareedyo u dhow ciidamada militariga suudaan ayaa sheegay in askarta suudaan ay shalay gudaha u galeen mandiqada wuud albeyd oo dhacda bariga magaalada wadmadni sidoo kale ciidamada suudaan ayaa shalay sheegay inay la wareegeen maxaliyad umam al qura oo dhacda bariga gobolka aljaziira sidoo kale militariga suudaan ayaa maalmihiina dhaafay la wareegay magaalooyinka al-shabaariq ah oo soddon kilomitir u jirta caasimada gobolka iyo alxaaji cabdallah oo lixdan kilomitir u jirta iyadoona ay marba marka xigta kusii siiqayaan magaalada wadmadni meelaha qaar ciidamada suudaan halkay ugu jiraan magaaladan waa labaatan kilomitir oo keliya ugu dambeyntii jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa waddamo dhowr ah ka fulisay weeraro kala duwan oo ay kulaysay askar badan gaadiid iyo hubna ay ku furteen maalintii arbacada aynu soo dhaafnay ciidamada militariga jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhig ay ciidamada baniin ku leeyihiin deegaanka waadan ee dhaca gobolka kariim ee ka tirsan dalkaasi in ka badan soddon askari ayaa lagu dilay weerarkan ay soo qaadeen ciidamada militariga nusratul islaam halka ay mujaahidiinta allah fadligii gacanta ku dhigeen diyaarad daroonisa hub iyo sanado militari oo kuwa dagaalka ah mu'asasada azalaaqah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa baahisay sawiro muujinaya ciidamada la xasuuqay sidoo kalena waxay baahisay mu'asasada hubka ee ciidamada mujaahidiinta ay dagaalkan kusoo furteen dhinaca kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku ekeeyey xarun ballaaran oo ay ciidamada burkina faso ku leeyihiin deegaan dhaca gobolka kaya waxaana halkaasi ku dileen mujaahidiinta sagaal askari hub iyo afar mooto dhugdhugleey ahna way kusoo furteen sidoo kale ciidamadu hubaysan oo ka tirsan nusratul islaam ayaa khamiistaaynu soo dhaafnay weerar ku kadiyey xarun ay askarta burkina faso ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo suuma oo dhaca gudaha dalka burkina faso waxayna mujaahidiinta weerarkan ay ku dileen sideed askari halkaay kusoo furteen hub iyo agabyo kale militari dhinaca kale weerar culus ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ku qaadeen saldhig ayay ciidamada maali ku leeyihiin tuulooyin dhaca mandiqada bandajaqaar ee ka tirsan gudaha dalka maali kadib dirar xoogan oo waxba aan laiskula harin oo u dhexaysay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam iyo askarta maali waxay mujaahidiinta goobta dagaalka meydadkooda kaga tallaabsadeen lix askari oo ka tirsan ciidamada bamako khanaa'imka ay mujaahidiinta weerarkan kusoo furteen waa afar gaari iyo hub kale dhegaystayaal xubintii qalinka saxaafadda way naga intaa
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan walaaca yuhuudda ah ee la xiriira barakaca ay ka samaynayaan dhulka falastiin oo sii xoogaysanaysa waxaana ah warbixinta soo jeedanaya cabdifataax faarax deeriye toddobaadkii u dambeeyey ee bishii disembar ee lasoo dhaafay xafiiska tirakoobka dhexe ee yuhuudda ayaa daabacay warbixin ku saabsan xaaladda tirakoobka ee dadka ku nool dhulka falastiin ee yuhuudda xoogga ku haysato taasoo ka yaabisay dhinacyada qaarkood inkastoo lagu dhawaaqay dabaaldega in dadka yuhuudda ay kor u dhaafeen toba milyan haddana warka aadka u xun marka loo eego aragtidooda ayaa ah barakaca baahsan ee la diiwaan geliyey sanadkii kii kaasoo gaaraya siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqol oo qof oo ka barakacaya dhulka falastiin ay gumaysiga ku haysteen taasoo ah mid aan horey loo arkin sida uu daabacay wargeyska iduucood axarnoos bishii sebtembar ee lasoo dhaafay dad badan oo yuhuud ah ayaa doortay sannadihii ugu dambeeyey inay ka baxaan dhulka ay yuhuudda gumaysato oo ay nolol cusub ka bilaabaan dibadda wargeysku waxa uu qoray in tiro aan ka yareen konton iyo shan dhibic saddex boqol oo israa'iiliyiin ay doorteen inay kusii nagaadaan meelo ka baxsan dhulka ay yuhuudda gumaysato sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii taasoo la micnoa inay ka tagaan deegaanadii ay ku noolaayeen laba kun laba iyo labaatankii oo aanay dib ugu soo laaba doonin tanina waxay ka dhigan tahay sudheelatirka barakaca bahasan ee sii kordhaya marka loo eego sannadihii u dambeeyey waxaa hubaalaya in barakaca shacabka yuhuudda ee heerkan gaartay uu hoos u dhigi karay tirada dadka soogalootiga ah ee u imanayay gumaystaha iyadoo dhinaca kalena halbacaad lagu lisay ka dhigaysa hadafkii sahyanada ee ahaa in yuhuudda caalamka lagu ururiyo dhulka falastiin sida laga soo xigtay xarunta dhexe ee tirakoobka dadka yuhuudda hadda waa toba milyan iyo labaatan iyo toddoba kun oo qof kuwaasoo toddoba milyan iyo toddoba boqol iyo toddoba kun ay yihiin yuhuud iyo dadyow kale taasoo u dhiganta boqolkiiba toddobaatan iyo lix dhibic sagaal halka laba milyan iyo boqol iyo afar kun ay yihiin dad carab ah iyaguna u dhigma boqolkiiba labaatan iyo kow dadka degan dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin iyadoo dad gaaraya laba boqol toban iyo lix kun ay ku sheegeen inay yihiin dad ajaanib ah kuwaasoo boqolkiiba laba dhibic hal ka ah dadka deegaanadaasi ku nool xaruntan ayaa sheegtay in intii lagu jiray laba kun afar iyo labaatankii dadka yuhuudda ay kordheen boqolkiiba hal dhibic hal taasoo hoos u dhaca marka la barbar dhigo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii sanadkaasi dhammaadkiisa heerka kobaca dadka yuhuudda ayaa gaaray boqolkiiba hal dhibic lix arrintan ayaana muujinaysa korarka tirada dadka yuhuudda ee dibadda u qaxay sanadkii laba kun afar iyo labaatankii sanadkii hore siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqol oo qof ayaa ka tegay dhulka ay yuhuudda gumaysato halka ay soo laabteen labaatan iyo saddex dhibic siddeed boqol oo qof halkaasi waxaa ka cad inay kuwa ka baxay gudaha yuhuudda ay konton iyo siddeed dhibic sagaal boqol oo qof ka badan yihiin kuwa soo laabtay bishii oktoobar ee sanadkii laba kun afar iyo labaatankii sanad kadib dagaalkii duufaanta al aksa dadka ka qaxay dhulka falastiin ee yuhuudda gumaysato ayaa toban kun ka badnaa kuwa ku soo laabanaya deegaanadaasi yudiicood axranoth ayaa sheegtay intani ay tahay koror aad u weyn oo ku yimid tirada dadka barakacay marka loo eego sanadkii hore marka la aqrinayo xogta dadweynaha ee yuhuudda waxa aan layska indhatiri karin ayaa ah carruurta ku dhalanaysa dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin xogta laga soo xigtay xafiiska dhexe ee tirakoobka ayaa sidoo kale muujinaysa in sanadkii laba kun afar iyo labaatankii qiyaastii boqol siddeetan iyo kow kun oo carruur ah ay dhasheen kuwaasoo boqolkiiba afar iyo labaatan ka noqonaya dadka deegaanadaasi waxa uuna sheegay xafiiska in carruurtaasi dhaleen hooyooyinka carabta ah sida la og yahay tirada dadka carabta ee ku nool gudaha yuhuudda waa boqolkiiba labaatan iyo kow taasoo ka dhigan in haddii ay sidani ku sii socoto sanad walba kordhi doonto nisbada dadweynaha carabta marka loo eego yuhuudda marka la eego aragtida falanqeeyaasha ee tirada xogta kuma koobno macnaha guud oo keliya balse waxay u soo daadegaysaa tafaasiil hoose oo ay ka mid tahay in xogta bilaha janaayo ilaa nofembar ay muujinayso in toddobaatan iyo sideed dhibic lix boqol oo qof oo yuhuud ah ay ka tageen dhulka ay sahayanadu gumaysato ee falastiin waxaa taasi ka daran da'da soogalootiga ah iyadoo xogta tirakoobka ay muujinayso in labaatan iyo kow dhibic laba boqol lixdan loo ka mid ah dadka soogalootiga ah ay da'doodu ka yar tahay toban iyo sagaal jir taasoo la micno ah in qiyaastii boqolkiiba labaatan iyo toddobo soogalootiga ay yihiin carruur iyo dhallinyaro xogtan ayaa sidoo kale muujinaysa in soddon iyo toddoba dhibic shan boqol lixdan iyo toddoba oo qaxooti yuhuud ah oo sanadkii hore dalka ka hayaamay ay da'doodu u dhexaysay labaatan ilaa afartan iyo shan taasoo noqonaysa boqolkiiba afartan iyo toddoba dhibic sideed marka lasoo koobo xogtan waxaa soo baxaysa in afar meelood saddex ka mid ah dadka qaxay ay da'doodu ka yar tahay afartan iyo shan jir waxaa kale oo lagu soo gunaanadi karo xogta in badi dadka soogalootiga ah ay yihiin qoysas ballaaran oo carruur leh liiska magaalooyinka ay dadkoodii ka soo qaxeen ayaanu ku jirin magaalooyinka iyo tuulooyinka carabta ee ku dhex yaala dhulka ay yuhuuddu xukunto halka deegaanada ku xiran khaza iyo deegaanada waqooyi ee xuduudka lubnaan ay qayb ku leeyihiin dadka u haajiraya waddamada shisheeye xogta ayaa sheegaysa in tirada dadka dibadaha uga soo hayaamaya deegaanada laga saaray ee waqooyiga aysan ka badnayn deegaanada kale boqol soddon iyo toddoba deegaan oo ay ka mid tahay deegaanka kirijamona ayaa loo aqoonsaday inay yihiin deegaano lagu soo qaxay sanadkii tegay ee laba kun afar iyo labaatanka waxaa la og yahay in tirada ugu badan ee dadka soo degay waqooyiga iyo hareeraha marinka khaza lagu dejiyey qarashaad ay yuhuuddu bixisay taasoo keentay in dadkii dhulkaasi u qaxay aysan keenin inay waddanka ka baxaan oo ay u hayaamaan dalal kale laakiin waxaa jira arrin kale taasoo ah in qaar badan oo ka mid ah dadka degan degmooyinka xuduudaha ah aysan ahayn dabqadaha dhexe ama sare ee bulshada yuhuudda kuwaas oo aan inta badan asal ahaan ka soo jeedin dalalka qaaradda yurub taasoo ku qasbaysa inaysan u safrin dalalkaasi sababaha looga qaxayo dhulka yuhuuddu gumaysiga ku haysato ayaa kala duwan iyadoo loo eegayo heerka dhaqaalay iyo midka magangeliyo doon ee soogalootiyada waxaa jira cilmi baarayaal aaminsan xakameyn la'aanta dadka yuhuudda ah ee ka soo qaxaya filistiin taasoo welwelgelin doonta mustaqbalka yuhuudda wargeyska yuhuudda ee duucood axranood ayaa waraysi la yeeshay qaar ka mid a dadka yuhuudda ahaa ee u barakacay dalalka qaaradda yurub kuwaas oo wargeysku u sheegay dhibaatooyinka ay uga soo hayaameen dhulka ay yuhuuddu gumaysiga ku haysato iyagoo ka cabanayay maamul xumada yuhuudda dhanka kalena ka cabsanaya inuu qarxo kacdoon shacab oo ka dhan ah xukuumadda yuhuudda ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله